bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii labiyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii afraad ee ku saabsan saxaabiga jaliilka eh la yidhaahdo abudarda abudarda wa mundu daalika alyowmi laga bilaabo maalintaas waa maalintaas intuu dadka u yeedhay ee masaajidka laga soo buuxsamay uu khudbadaas yaab kale u aqriyay maalintaa laga soo bilaabo wa mundu laga soo bilaabo daalika alyowmi maalintaa iyada uu masjidka dadka ku wacdeeyey tafiqa wuxuu gudagalay abudardaa abudardaa iyo ummu inuu u qasto uu aado majaalis annaasi dadku meelaha ay fadhfadhiistaan fii dimashqa magaalada dimashqa meelaha ay dadku fadhiistaan ay isugu yimaadiin meelaha naadiyaasha iyo suuqyada iyo meelaha la isugu yimaado iyo wayatuufu inuu gaaf wareego uu ku wareego biaswaaqihim sayladahooda oo fa yujiibu uu u jawaabo assaa'ila qofkii mas'alo weydiiya uu u jawaabo wa yucallimu uu baro aljaahila qofkii aan cilmi lahayn oo jaahilana uu waxbaro wa yunabbihu inuu baraarujiyo alghaafila ka waxalmaansan ee dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala halmaansan ee ku mashquulay uun arrimaha adduunyada ku mashquulayna inuu baraarujiyo muqhtaniman isagoo ka faa-iideysanaya kulla fursatin haad kasta uu helo fursad kasta uu helo isagoo ka faa-iideysanaya mustafiidan isagoo ka faa-iideysanaya min kulli munaasabatin munaasabad kasta munaasabaadka waxaa la yidhaahdaa meelaha waxyaabaha keena inay dadku isu yimaadiin inay dadku isu yimaadiin oo dadku soo ururaan waxyaabaha keena waxaa ka mid a maalinta jumcada ah maalinta arooska dadka markii meel aroosu ka dhacayo dadku ay isu yimaadiin aaska iyo tacsiyada waa la isugu yimaadaa maalmihii maalmaha ciidda ah waa la ysu yimaadaa marka munaasabaadka la sheegaya kuwaa waay munaasabaadka munaasabo kasta oo keenta inay dad isu soo ururaan oo dhan buu ka faa-iideysanayay meeshaas ayuu kelmad ka jeedin jiray waxaana habboon meelahay dadku isu soo ururaan oo dhan in dadka la baraarujiyo oo maaragtay khayrka la ysu sheego wixii wanaag ah la isfaro saasuu ahaa muqhtaniman isaga oo ka qhaniimeysanaya oo ka faa-iideysanaya kulla fursatin fursad kasta uu helo ama haad kasta uu helo mustafiidan isagoo ka faa-iideysanaya min kulli munaasabatin xilli ay dadku isu yimaadaan oo dhan fahaa huwa fahaa huwa waakan daa waakan kada waa abudardaa fahaa huwa waakan daa abudardaa yamuru isaga oo soo maraya bijamaacatin qolo ayuu soo maray isaga waxaa u daran dad isu yimaada markuu helo dadkaasuu kelmad u jeedinaya marka maalinba wuxuu soo maray koox meel kusoo buuqday bijamaacatin qolo oo qad tajamharuu kusoo xoomay ama kusoo ururay calaa rajulin nin ayay lagu soo xoomay oo maaragtay yaa lagu soo ururay wa jacaluu waxayna bilaabeen kooxdii yadribuunahu ninkii inay garaacaan wayashtimuunahu inay caayaan marka waa fursadiisii wuxuu yidhi bal dadkan meeshan ku xoomay maxay yihiin fa aqbala calayhim wuu soo aaday fa aqbala wuxuu soo aaday abudardaa calayhim qolyihii ninka tumayey ama garaacayay wa qaala wuxuu yihi mal khabaru war maxay tahay arrintu arrinta isu kii keentay maxay tahay qaalu waxay dhaheen rajulun waa nin ninkaasoo waqaca ku dhacay fii dembin kabiir dembi weyn nin galay weeye kani malaha khamriya waxbuu cabay riwaayo kalena saasay sheegaysaa khamre ayuu cabay qaala wuxuu yidhi ara-aytum bal ii sheego low waqaca hadduu ku dhici lahaa fii bi'rin ceel hadduu ku dhici lahaa afalam takuunuu miyaydaan ahaateen tastakhrijuunahu kuwa isku daya inaad ka soo bixisaan minhu ceelkii hadduu ceel ku dhici lahaa soo maydaan isku daydeen inaad ceelka ka soo bixisaan qaali waxay dhaheen balaa waanu isku dayi lahayn inaan ka soo bixin alele qaali wuxuu yidhi marka laa tasubuuhu ninkan ha caayina waxa ka sheegina walaa tadribuuhu ha garaacina oo ha tumina wa inamaa ciduuhu waaniya wabasiruuhu wax tusaaleeya waxmidu llaaha alla ku mahadiya alladii allahaasoo caafaakum idinka badbaadiya idinka min alwuquuci inaad ku dhacdaan fii dembihi dembiga uu galay qaalu waxay ku yidhaahdeen afalaa tubqidhu ninkan miyaadan u cadhaysnayn ninkan dembiga inta alle galay khamrada cabay uma cadhaysnid miyaa qaala wuxuu yidhi innamaa wax kale maahane abqudu waxaan abqidu waxaan u cadhaysnahay oo nacayaa ficlahu waxa uu falay isaga uma cadhaysni laakiin wuxuu falay ayaa necbahay fa idaa tarakahu haddii wixii uu falay iska daayo fa huwa akhii waa walaalkay fa akhada arajulu ninkii wuxuu bilaabay yantaxibu inuu iska ooyo oo wa yuclinu uu dadkii u caddeeyo towbatahu dembigiisii inuu ka toobad keenay marka taana waxay ka mid tahay fiqhu ducaa fiqhu dacwa ayay ka mid tahay oo ruuxa dembiga galay inaan maaragtay la dhihin dembigan uu galay oon la ceebaynin maxaan ku idhaahdaa loo dhimriyo saa oo kale la yidhaahdo dembigan sidii aad uga soo bixin lahaydun aad ka shaqaysay saad ku sii eri in aadan ku sii fogeynin waa kan wuxuu yidhi ceel hadduu ku dhici lahaa soomayadan ka soo bixiseen sidaas in la yidhaah taasna qiso kale waay qiso kalena waatan wa haadaa kanina shaabun waa wiil dhallinyaro ahoo yuqbilu soo aaday calaa abi dardaa ayuu soo aaday wayaquulu wuxuu leeyahay awsinii ii dardaaran yaa saaxiba rasuulilaahi rasuulka ilaahay saaxiibkiisiiow ii dardaaran fa yaquulu lahu wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo wiil yar buu ahaa udkuru llaaha alla xus alla xusuuso fi saraa'i markaad barwaaqada ku jirto barwaaqada markaad ku jirto ood nabad haysato ood caafimaad haysato ood aada haysato barwaaqo hanti aada leedahay waa saddexdaas dad iyo duunyaba alla waa ku siiyey caafimaadna wuu ku siiyey nabadna wuu ku siiyey xaaladdaa markaad ku sugan tahay alla xusuuso yadkurka allana wuxuu ku xusuusan doonaa oo ku xusi doonaa fi daraa'i markaad dhibaatada ku jirto nabadgelyo xuma markay ku haysato caafimaad xuma markuu ku haysto xoolad yaraan markay ku haysato dad yaraan marka ay ku haysato markay dhibaatada adduunyo ku haysato yuu alla subxaanahu wa tacaala ku xusi doonaaye adiga markaad barwaaqada ku jirto alla xus yaa bunaya wiilkaygiiyow ama inankaygiiyow kun waxaad ahaataa caaliman qof cilmi leh ow mutacalliman mid cilmi baranaya ow mustamican mid dhagaysanaya mutacaliman oo mustamican maxay kale yihiin mutacaliman waa qof cilmiga baranaya oo u bedelmi doono caalim mustamicna waa qof dhagaysanaya oo dadka caamada ah en markaas aan ahayn ardada iyo xertii aan ahayn aan waxbaranayn laakiin intuu cilmiga dhagaysto ka faa-iideysanaya oo ku camalfalaya marka waxaad ahaataa buu yidhi kun waxaad ahaataa caaliman qof cilmi leh ow mutacaliman mid cilmi baranaya ow mustamican mid cilmi dhagaysanaya walaa takun ha ahaanin arraabica ka afraadoo jaahila oo fatahlaka marka aada halaagsanto yaa bunaya inankaygiyow liyakun ilmasjidu ha ahaado masjidku beytaka gurigaaga ha ahaado maxaa jira fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya ama dhahaya almasaajidu masaajidu beytu kullu beytu kulli taqiyin mid taqi ah oo alle ka cabsaday oo alle diintiisa ku dhaqmay taqi waxaa la yidhaahdaa waa qofka wax alla wixii alla subxaanahu wa tacaala uu amrayna la yimaada wuxuu alla wuxuu kala iman karo fattaqullaha ma statactum weeye wuxuu alla ka reebayna ka fogaada oo ka dheeraada kaasaa taqi laydhaa marka wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam oon ka maqlay buu yihi almasaajidu masaajidu beytu kulli taqiyin qof kasta oo taqi oo alla ka cabsanaya taqwada ilaahayna waa taase imtithaalu lawaamiri wuxuu alla ku amray oo ifcal lagu yidhi samee ood samayso waijtinaa- waijtinaabu nawaahi wixii lagaa reebay oo ha samaynin laa tafcal lagu yidhina aadan falin weeye kaasaa taqi layidhaahe qofkaa taqiga ah gurigiisu waa masaajida ayuu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam saasaan ka maqlay buu yihi nabiga waqad damina allaahu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u damaanad qaaday caza wajalla liman qofkii kaanad ay ahaatay almasaajidu masaajidu buyuutahum guryahooda ay ahaatay inuu seexdo ma aha yani guriga ha kuu noqdo inaad seexato masjidka ma aha waxa weeyaan waad ku tukanaysaa shanta salaadoodba waad ku tukanaysaa jamaac ahaan baad ugu tukanaysaa cilmigana waad ku baranaysaa haddaad caalim tahayna dadka cilmiga ayaad ku baraysaa haddii kale cilmiga waad imanaysaa waad dhegaysanaysaa cilmiga qofkaas wuxuu alla umba- wuxuu u ballan qaaday alrawxa nolol fiican nolol wanaagsan weeye nolol wanaagsan oon cidhiidhi lahayn oo raaxo leh aakhiriya adduunba waalraxmata iyo naxariista ilaahay waljawaaza iyo gudbitaan uu gudbo cala asiraati siraadka siraadka waa la yaqaan oo muslimiintu way yaqaaniin oo in la rumeeyo weeye waa meel kaabad ah kaabad baynu hadda nidhaahnaa kaabad ama bridge ama buundo oo jahanamo dul maraya naarta jahanamo ayuu dul maraa waxaanu ku dhammaadaa jannada dadka oo dhanna way mari wa in minkum ilaa waariduha ayuu yihi nabigu sal ayuu yihi allah subxaana wa tacaala ee suuratu maryam wa in minkum ma jiro qof bani aadam ah ilaa waariduha wuu marayaa meeshaas jidkaasaa la mari marka waxa la wixii mu'mina oo ilaahay janno ugu talagalay way gudbayaan waxa la wixii gaal ah oon alla rumaynin mushrik ha ahaado kaafir ha ahaado mulxid ha ahaado waxaasoo dhan waada kufaar baa laisku yidhaahdaa munaafiqiinta wixii caasi ah markaas la raba in lasoo tahiro meeshaasay ku daadanayaan siraadkaas yuu gudbaa qofkii isagoo taqi ah masjidku uu yahay gurigiis wiilkana saasuu u waaniyey wa haa-ulaa'i kuwanina waa qolyo kale u waaniyey wa haa-ulaa'i kuwana jamaacatun koox weeye oo mina shubaani dhallinyaro ah jalasuu cala ariiqi waddada ayay fadhiisteen gabdhaha ayay ku faduulinayaan saas weeye yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya oo haasaawaya wayanduruuna ila nnaasi dadkana iyagoo daawanaya fa yuqbilu calayhim markaasuu kusoo jeedsanaya wayaquulu wuxuu odhanaya intuu soo aaday yaa bunaya wiilashaydiiow sawmicatu rajuli almuslim sawm sawmacatu rajuli almuslim ninka muslimka ah gurigiisa cibaado sawmacada waxaa la yidhaah muslimiintu ma leh masiixiyiinta ayaa leh sawmacada sawmacadu waxa weeyaan waa guri yaroo cidhiidhi ah oo qofku uu ku cibaadaysto oo uu ku isku xidho maba ka soo baxayaba cuntada halkaasaa loogu keeni meeshaasuu ku cibaadaystaa tabatul cibaaday u go-a ayay u go-aan dad meeshaas sawmico la yidhaah marka sawmacatu rajuli lmuslimi qofka ninka muslimka ah gurigiisa uu ku cibaadaystaayey beytuhu gurigiisa weeye yakufu guriga markuu ku dhex jiro yakufu wuxuu ka reebayaa fiihi guriga dhexdiisa naftahu nafsahu naftiisa ayuu reebi iyo wa basarahu araggiisa araggiisa uu ku fiirfiirsanayo maaragtay naagaha iyo dadka islaameed wa iyaakum iska ilaaliyu yidhi waljuluusa inaad fadhiisataan fil aswaaqi suuqyada inaad fadhiisataan iska ilaaliya maxaa jira fa inahu fadhiisiga suuqyada la fadhiistaayay muxuu keenayaa yulhi wa yulqi yulhi wuu ku jeedinayaa lahwi lahwi weeye yuu ka yimid min allahwi wuxuu ku horseedayaa inaad ghaafil noqoto ood ku mashquusho waxaan oo lahwi wa yulqii lagwi na ayuu ku- yuu kuu keenayaa hadal iyo dhaqan aan haba yaraatee aakhriya adduun mid wax kuu tarin oo laqwi la yidhaahdo ayuu kuu keeni iyo lahwi kuwaana sidaas ayuu ku waaniyey arrinta kale ee yaabka lahayd ee uu sameeyena waxaa ka mid wa fii athnaai iqaamatihi wa fii ithna wa fii athnaai iqaamati abi dardaa bidimashq muddadii uu abudardaa ku noolaa ama uu ku nagaa ama uu deganaa magaalada dimashqi wa fii athnaai iqaamati abidardaa abidardaa muddadii uu ku nagaa ama uu deganaa bidimashqi magaalada dimashqi uu deganaa waqtigaas dhexdiisa bacatha ilayhi waxaa fariin usoo faray bacatha waxaa dad usoo diray ama fariin ilayhi abudardaa waaliihaa magaalada dimashq guddoomiyaheedii guddoomiyihii gobolka ama guddoomiyihii magaalada ama shaam oo dhan ninkii markaa xukumay oo waqtigii cumar ibn khataabe oo ahaa mucaawiyatu ibnu abi sufyaan oo markii dambena noqday dee amiiru lmuminiin ama muasis ee adowla alumawiya noqday ee ninkii asaasay ee dhisay dowladdii umawiyiinta ee boqol sano ka badan xukuntay muslimiinta ninkaas ayaa fariin usoo faray ee mucaawiyata ibnu abi sufyaan oo markaa ahaa gabanarka ama guddoomiyaha gobolka shaam oo ka tirsan dowladdii weyneed ee islaamka ee sayidina cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu uu amiira almu'miniinka u ahaa magaalada madiinana ay caasimadda u ahayd ninkaas ayaa abudardaa fariin usoo furtay usoo faray dadbu usoo diray fariinta nuxurkeeduna muxuu yahay yakhdubu isaga oo u doonaya ama uga fadhiisanaya labada waan idhaa waan uu doonay ama wuu u fadhiistay labada waan idhaa yakhdubu isaga oo u doonaya ama u fadhiisanaya ibnatahu inanta uu dhalay abudardaa inantaasoo addardaa la dhihi jiray waa tan looga kinaayoonaye eh yaa wuxuu u- wuxuu u rabay uu u doonayay libnihi inankiisii curad ee yaziid ahaa yaziid ibnu abi sufyaan wiilkiisii curad oo yaziid ibnu abi sufyaan ahaa ayuu ugu fadhiistay abudardaa uu leeyahay gabadhan darda la yidhaha inankayga maaragtay ha la siiyo ha guursade fa abaa wuu diiday gaashaankuu ku dhuftay fa abaa wuxuu diiday abudardaa an yusawijahaa gaba inantii uu dhalay ee darda ahayd inuu u guuriyo lahu yaziid ibnu abi sufyaan inuu u guuriyo wuu diiday ma ku siinayu yihi gabadhayda wa actaaha wuxuu u guuriyey uu siiyey lishaabin wiil dhallinyaro ahoo min caamati lmuslimiina muslimiintan caadiga oon ka mid a dadweynaha ka mid a wiilkaasoo radiya uu alle leh raalli ka noqday diinahu diintiisa iyo wa khuluqahu iyo iyo akhlaaqdiisa fa saara daalika arrintaas ayaa waxay ku faaftay fi nnaasi dadka arrin dadkii oo dhan wada gaadhay ayay noqotay wa jacaluu dadkii waxay bilaabeen yaquuluuna inay yidhaahdaan khataba waxaa doonay ama u fadhiistay yasiid ibnu mucaawiya yasiid ibnu mucaawiya ayaa wuxuu doonay ama u fadhiistay binta abidardaa ninka abidardaa la yidhaaha sheekheenna ah inantiisii faraddahu abuuha aabbaheed wuu diiday faraddahu wuu u diiday abuuha aabbaheed baa u diiday wa sawajaha wuxuu u guuriyey lirajulin nin oo min caamati lmuslimiina dadweynaha muslimiinta un ka mid a arrintaasaa aad loola yaabay aadna loo loo qaadaa dhigay oo maaragtay looga hadlay fa sa'alahu waxaa weydiiyey sa'ala waxaa weydiiyey ho abudardaa saa'ilun qof su-aal qof wax weydiiye ayaa weydiiyey wuxuu ku yidhi can sababi daalika saa maxaad u yeeshay fa qaala wuxuu yidhi innamaa wax kale maaha ujeeddo kale maaha taxaraytu waxaan unku dadaalay un ku dadaalayay fii maa sanactuhu waxa aan sameeyey oo inaan yasiid ibnu mucaawiyana u diiday inantaydii wiil uun muslimiintaa ka midana aan siiyey arrintaa waxaan ula jeeday oon ku dadaalayay salaaxa amri amri dardaa inantayda darda la yidhaahdo arrinteeda wanaaggeeda uun gabadhayda wanaaggeeda ayaan ka fiiriyey fa qaala ninkii su-aasha weydiinayaa sii weydiiy wuxuu yidhi wakayfa oo say ku dhici kartaa nin gayaankeeda ah oo madaxa oo magaalada dhan ninka xukumaayay uu dhalay oo berri u socda inuu noqdoba amiirulmu'miniin yaaba dhalay e yaa soo doontay maxaa yacni arrintaasi maxay tahay danteedaan ka yaan ka fikirayay fa qaala wuxuu ku yidhi ninkii maa dannukum maxaad u malaynaysaan bidardaa inantayda dardaa maxaad u malaynaysaa inay noqon doonto idaa qaama bayna yadayha haddii horteeda ay socdaan alcabiidu addoon oo yakhdimuunahaa u adeegaya oo wawajadad ay is aragto una ishees nafsaha nafteedii fii qusuurin daaro waaweyn oo dhaadheer oo yakhtufu uu indhaha ku indha sarcaadiyo la'laa'uhaa nuurkeeda iyo bidhbidhkeeda iyo iftiinkeedu albasara indhaha uu kaa qaado indhaha uu kaa cawaro haddii meelaha la geeyo ayna xaggee buu yusbixu noqonayaa diinuha diinteedu yowma idin maalinta iyada marka aniga diinteeda ayaan yaan yaan fiiriyey buu yihi diinteedaan u ilaaliyey qiso kale wa fii khilaali wujuudi abidardaa abudardaa joogitaankiisii fii bilaadi shaami geyiga shaam uu joogay waqtigaa dhexdeeda qadima calayhim reer shaam waxaa u yimid amiirulmu'miniina mu'miniinta oo dhan amiirkoodii cumar ibnu khadaab ayaa u yimid oo intuu madiine ka yimid ayuu shaam yimid mutafaqidan isaga oo u kuurgalaya axwaalaha shaam arrimaheeda isagoo u kuurgalaya ayuu magaalo magaalo u soo booqday fa zaara wuxuu booqday saaxibahu ninkii ay saaxiibka ahaayeen ee abudardaa abadardaa aha ayuu wuxuu ku soo booqday fii mansilihi gurigiisa leylan goor habeen ah fa dafaca albaaba albaabkii ayuu soo riixay fa idaa isla kolkaaba huwa albaabkii bikayri khalaqin maba xidhnaba waa iska furan yahay guriga abudardaa marka albaabkiisa lama xidho ninka rabaa iska soo galo wuu soo riixay albaabka waa la celiyey una lama xidhin fa dakhala wuxuu soo galay fii beytin guri mudlimin oo mugdi ah oo laa dow-a wax ifteenihi fiihi u dhexdiisa unsan ahayn falamaa markii samica uu maqlay abudardaa abudardaa markuu maqlay ama uu dareemay xisahu cumar dareenkiisa hadalkiisa qaama ilayhi qaama wuu istaagay abudardaa ilayhi cumar buu isu taagay waraxaba bihi aad ayuu u soo dhoweeyey wa ajlasahu wuuna fadhiisiyey wa akhada arajulaani labada nin waxay gudagaleen oy bilaabeen yatafaawadaani alxadiida sheekada ama warka inay isweydaarsadaan wadalaamu isaga oo mugdigu yaxjubu uu kala celinayo uu kala horjoogo kullan mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a can caynay saaxibihi ninkay saaxiibkiisa ah indhihiisa uu ka celinayo ayna is arkaynin baa laga wadaa xijaab waa wixii laba shay kala dhex gala marka mugdiga ayaa kala celinaya oo dhexdooda ku kala jira oo isma arkaan ilaan qolkii waa mugdi fa jasa wuu taabtay cumaru cumar wisaada abidardaa abidardaa barkintiisa ayuu taabtay fa idaa isla kolkiiba huwa barkintiisu bardaqatun waa abjad abjad weeye ama kabad weeye abjadka ama kabadda waxaa la yidhaahdaa xoolaha la raranaya siiba awrta waxa dusha laga saaro oo adag si waxaad korka waxa lagu sii rarayaay aysan u xoqin oo aysan u dhaawicin uusan ritigu kaaga garbabeelin yaa waxaa la saaraa abjad waxa la yidhaah waa markaa wax qallafsan oo adag bardaqatun weeye wajasa haddana wuxuu taabtay firaashahu gogashiisana wuu taabtay fa idaa isla kolkaaba isla kolkiiba hu gogashiisu xasan waaba qururax wajasa wuxuu taabtay haddana dithaarahu waxa uu huwado fa idaa isla kolkiiba huwa waxa uu hadaana kisaa-un waa maro raqiiqun oo aada iyo aada khafiif u ah oo qara yar oo laa yafcalu shay-an aan waxba ka taraynin fii bardi dimashqa magaalada dimashqi qabowgeedii aan wax alla waxay ka taraysa la arkin fa qaala cumar wuxuu ku yidhi lahu isaga raximaka allaahu war allaha kuu naxariiste eh alam uwasic calayka miyaana kuu waasicinin soo mushaahar fiican kuuma qorin maxaa dhacay maana anuu xidhiidhi ku geliyey alam uwasic miyaana kuu waasicin oona kuu ballaadhinin calayka adiga miyaan ku cidhiidhiyey sow lacag fiican kuuma soo diro alam abcath ilayka sow kuuma soo diro alam abcath miyaanan kuu soo dirin ilayka adiga sow mushaar kuuma soo diro fa qaala lahu wuxuu ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi lahu cumar abudardaa wuxuu ku yidhi atadkuru ma xusataa yaa cumaru cumarow xadiidan xadiid ma xusuusataa xadiidkaasoo xadahanaahu uu noo sheegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ma xusuusataa qaala cumar wuxuu ku yidhi wamaa huwa xadiidyadu nabigu inoo sheegay way badnaayeene keed u jeedaa qaala wuxuu yidhi abudardaa alam yaqul war miyuusan nabigu ina odhanin liyakun ha ahaado balaaqu axadikum mid idinka idinka mida waxa uu ka qaato oo sad uga noqda min addunyaa adduunyada wuxuu sad ahaan uga qaataay ha noqdo kazaadi raakibin ruux socota ahi wuxuu qaato wax badan miyaad qaadan kartaa intaa uun adduunya ka qaado sow rasuulku inama dhihin qaala cumar wuxuu ihi bala aleyla waa ina yidhi qaala wuxuu yihi abidardaa famaadaan maxaan facalnaa samaynay bacdahu rasuulka dabadii maxaan samaynay yaa cumaru cumarow fa bakaa cumaru cumar wuu ooyey wa bakaa abudardaa abudardaana wuu ooyey wamaa zaala labadii nin oo cumar iyo abudardaa ma aysan ka zuulin iskama ayna bedelin yatajaawabaani inay isugu jawaabaan bilbukaa'i oohin inay isugu jawaabaan xataa talaca calayhim asubxu ilaa waagu uga baryo wallaahu subxaanahu wa tacala aclam